بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين الحمد لله إلهي دمان وحان إلهي وما هذا علينا إلهي مركلة دبنا وقسوا عليه دروستني يا عشرتني iyadoo jirkeennu uu noo caafimaad qabo diinteennuna ay noo caafimaad qabto ilaahay subxaanahu watacaala diinta ilaahay hanagu sugo wa nasalu llaha tacaala xusna alkhaatima walmasiida min fadlih ilaahay xusnu lkhaatima allah nagu dilo diintana allah nagu dilo allah nagu nooleeyo jacaylka diintana ilaahay qalbigeenna ilaahay ha ku weyneeye subxaanahu watacaala waxaa ilaahay subxaanahu watacaala bifadlihi wamanihi wakaramihi wajuudihi maantay oo maalin axada afarta bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo kowga taariikha hijiriga waafaqsan labaatan iyo sagaalka bisha saddexaad laba kun iyo labaatanka waxaa ilaahay uuna waafajiyey inaanu halkan ku bilaabanno kitaabkan la yidhaaho matnu lgaaya wataqriib ee mashhuur ku ah oo ku caanbaxay magacan la yidhaaho matnu abi shujaac kitaabkaasi waa kitaabkii lixaad ee daraasadeennii cilmigii axkaamta oo silsiladdii aanu ku daraasaynanay fiqhigii alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala waxaa ilaahay bifadlihi wamanihi wajuudihi horey ilaahay uu noo waafajiyey shan kutub oo kutubtii fiqhiga inay noo soo dhammaadeen maantana halkan aanu ku bilaabanayno kitaabkii lixaad waa matnu abi shujaac kitaabkan matnu abi shujaac la yidhaaho waxaa iska leh ashaykh اlimaam alqaadi alfaqiih alwaric axmed bnu xasan bnu axmed alasfihaani albasri sheekhan kitaabka iska leh waxaa magaciisa la dhihi jiray axmed aabbihiina waxaa la dhihi jiray xasan culimmada qaarna aabbihii waxay ku magacaabaan xuseyn oo waxay yidhaahaan axmed ibnu xuseyn kutubta taariikhda qaarna aabbihii waxay leeyihiin waxaa la dhihi jiray xasan oo waa axmed ibnu xasan ibnu axmed alasfihaani albasri sheekhan wuxuu ku dhashay magaalada basra ee dhulkan ciraaq ayuu ku dhashay taariikha hijrigu markuu ahaa afar boqol iyo soddon iyo afartii afar boqol soddon iyo afartii ee taariikha hijriga ayuu wuxuu ku dhashay magaaladan basra ee ka tirsan dhulkan ciraaq waa muddo ka badan kun sano kun sano waxbaa la jira dhalashadii sheekha inta hadda aan ka joogno kun sano ka badan muddo ka badan ayaa laga joogaa dhalashadii sheekha n inagu hadda waxaan maraynaa kun afar boqol iyo afartan iyo kowdii ayaan maraynaa sheekhuna wuxuu dhashay afar boqol iyo soddon iyo afartii ee taariikha hijriga ah sidaas awgeed halkaas waxaad ka fahmi maadaama sheekha dhalashadiisii laga joogo muddo kun sano ka badan kitaabkan sheekhu uu qoray matni abi shujaac waa aqdamu min aqdami kutubi almadhabi الshaafici kutubta laga qoray madhabka imaamu shaafici kutubta ugu faca weyn ku jira oo ugu da-da weyn ayuu ku jira kutubtii aanu soo akrisanay ee shanta ahaa dhammaantood wuu ka faca weynyaha waana ka horeeyey taariikhda la alifay ama taariikhda la qoray bal kitaabkan wuxuu ka da-weyn yahay ama uu ka fac weyn yahay kitaabka minhaajka ah minhaajka ee kutubta la akhristo kutubta ugu waaweyn ah ee fiqiga shaafici laga qoray wuu ka horeeyey kitaabkan lannahu kitaabkan minhaajka isaga waxaa la qoray qarnigii toddobaad kitaabkanna isagana waxaa la qoray qarnigii shanaad ayaa la qoray marka xataa wuu ka fac weyn yahay minhaajka iyo kitaabka irshaadka ah labada kitub ee ugu waaweyn fiqiga shaafici ee soomaaliya marka la joogo aada loo daraaseeyo labadaa kitaabba wuu ka horeeyey irshaadkana wuu ka horeeyey minhaajkana wuu ka horeeyey kitaabkan xilligii la qoray matni abi shujaac marka waa kitaab aada u fac weyn ee aada u da' weyn weeye kitaabkan matni abi shujaac ilaahay subxaanahu wa tacaala bifadlihi wa manihi qabuul ayaa kitaabkan ilaahay uu siiyey kun sano ka badan ayaa la kala dhexlayay oo la akrinayay kitaabkan kun sano ka badan ayaa intaasoo jiilale jilaal ah intaasoo dhimatay ee ciidan hoosteeda gashay iyo dadkan hadda caalamka ku nool intaasay kala dhexlayeen oo lasoo daraasaynayo oo kitaab aada u fac weyn kitaabkan matni abi shujaac ilaahayna subxaanahu wa tacaala sheekha inuu ka aqbalay waxaa astaan iyo calaamo u noqonaya kun sano in la akhrisanayay muddo ka badan kitaabka la kala dhexlayay oo intaa la kala daraasaynayay sheekhan kitaabka qoray alqaadi alfaqiih abu ayib axmed ibnu xasan ibnu axmed alasfihani albasri magaalada basra ee uu ku dhashay ayuu cilmigii ku bartay uuna ka bilaabay inuu cilmigii uu aqriyo markii culumtii islaamka uu bartay magaaladii uu ku dhashay dhexdeedii basra ayuu ka bilaabay inuu daraaseeyo cilmiga funuunta sheekha raximah ullahu tacaala uu akrin jiray ama ummadda uu ku fidiyey waxaa ugu xooga badnaa madhabka alimaamu shaafici kutubtiisa ee kutubta fiqhiga ah ee axkaamta ayaa u badnaa daraasada sheekha intuu akhriyi jiray kitaabkan la yidhaaho dabaqaatu shaaficiya alkubraa ee uu qoray taajuddiin cabdulwahaab asubki wuxuu leeyahay darasa bilbasrati maa yaziidu calaa arbaciin sana afartan sano wax ka badan uu magaalada basre sheekhu wuxuu ku akrinayay fiqhiga alimaamu shaafici fiqhigii axkaamtii alimaamu shaafici afartan sano ka badan uu basre u fadhiyey cilmi inuu ka faafiyo sheekhan oo la yihaaho alimaamu alqaadi alfaqiih alwaric axmed ibnu xasan ibnu axmed alasfihani albasri waxaa sheekhani ay dhowr dhinac iska shabahaan sheekhii la dhihi jiray alqaadi abuayib aabari ayay isku shabahaan waxay iska shabahaan sheekhani qaali uu ahaan jiray alqaadi abuayib aabari isaguna qaali uu ahaan jiray sheekhaas isaga qaadiga ahaan jiray oo abuayib aabari waxay kale iska shabahayaan kunyadiisa waxaa la dhihi jiray abuayib sheekhan abushujaaca qoray isagana kunyadiisi waxaa la dhihi jiray abuayib sidaas awgeed mararka qaar sida ay sheegayaan kutubta taariikhda qaarkood way isku labsiyaan way isku dheeh galaan taariikhdooda walidaalika sheekhan bujayrami raximah اllahu tacaala iyo sheekhan ibraahim albayjuuri raximah اllahu tacaala iyagu labadaa sheekh markay ka taariikhaynayeen taariikhdii sheekhan kitaabkan abushujaac qoray iyo kitaabkan sheekhii qaadiga ahaan jiray abuayib aabari taariikhdoodii isku dareen way isku dareen maadaama labada sheekh ay isku egyihiin xagga qaalinimada iyo xagga kunyada waxyaalaha isaga dareen waxaa ka mid a waxay yidhaaheen labada sheekhba sheekhan kitaabkan iskale matniga abushujaac wuxuu noolaaday yidhaaheen boqol iyo lixdan sano uu noolaa boqol iyo lixdanka sano waxaa noolaana sida taajuddiin cabdulwahaab subki uu kitaabkiisa dabaqaadka ku sheegay waa abuayib adabari ee sheekhan ma aha laakiin maadaama xagga ay kunyada iska shabahayaan ayaa qofkii aragtay wuxuu isleeyahay kana waa kii kale kana waa kii kale isleeyahay labada sheekh sheekha boqol iyo lixdanka sano noolaaday sheekhan ma ahane waa alqaadi abuayib aabari sheekhaas alqaadi abuayib aabari boqol iyo lixdan sano isagoo jira uu meel ka boodaya meeluu ka booday dadka way la yaabeen marka iran sheekhu boqol iyo lixdan sanona waad jirtaa welina waad boodiyo sida dadka dhallinyaradu ay u socdaan ay u boodaan ayaad u boodiyeen nicmadan xaggee ku heshay alqaadi abuayib aabari wuxuu yidhi acdaa xafidnaaha fi siqari can ilmacaasi faxafidaha allahu fi lkibar wuxuu yidhi xibnahan anigu ilaahay marnaba kuma caasin intaan dhallinyarada ahaa iyo intaan da-da ahaaba ayaan ilaaliyey oo xibnaha waxaan ka ilaaliyey dunuubta iyo macaasida marka markaan waayeel noqday oon da- noqday xibnahayga ilaaha ii ilaaliyey yuri marka waad arkaysaanoo sidii dhallinyarada ayaan u soconahayaa uri sidii dhallinyaradana waa u boodi karaa waa xubnaha markii la ilaaliyo daacada ilaahay lagu ilaaliyo sida naarta jahanamada ilaahay uga xafidayo ayaa wax badan oo aafaada ilaahay ka ilaalina wax badan oo aafooyina ayaa ilaahay xibnaha uu ka ilaalin subxaanaه wa tacaala marka qisada sheekhaas ay ku dhacday waa alqaadi abu ayib aلطabari sheekhan isagu wuxuu geeriyooday shantii boqol oo taariikha hijiriga iyo wax raacsan waxa raacsanna kutubtu ma sheegan inta badan شhan boqol iyo saddex sano miya شhan boqol iyo lixdan sano miya allahu aclam xaqiiqada sheekha geeridiisa laakiin taajudiin cabdulwahaab asubki wuxuu leeyahay شhan boqol iyo xooga ayuu geeriyooday sheekha laakiin inta raacsan allahu aclam amaa kitaabkan bujayramiga iyo sheekhan baajuuri taariikhda ay qorayaan waxaa ka raajaxsan cabdulwahaab asubki taariikhda uu qorayo oo iyaga ka horeeyey ka qadiimsanaa maxaa yeele shan boqol iyo xoogaa ayuu sheekhan geeriyooday xoogaagaasna allahu aclam inta ay ahayd sheekhan kitaabkan matnigan abishijaac iska leh wuxuu iska leeyahay oo kale sharxu liqnaac lilmaawardi sheekhi la dhihi jiray abulxasan almaawardi kitaab uu iska lahaa oo la dhihi jiray aliqnaac kitaabkaasuu sharxay kitaabkaas sharxuu ku leeyahay waxaa kaloo ka mid a dhaxal cilmiyeedka sheekha laga dhaxlay kitaabkan hadda galabta halkan aanu ku bilaabanayno ee loo yaqaano matnu abishujaac oo kitaab mutadaawal ah oo mashhuur ah oo dadku ay aada ugu nafciyeen kitaabkaasaa ka mid a cilmiga iyo dhaxalka laga dhaxlay sheekha raximah اllahu tacaala bismi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأسفهاني رحمه الله تعالى سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحسر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير قال الشيخ رحمه الله تعالى وحير الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى بسم الله مقع إلهي أيان كتابكم كب الله الله سوء الرحمن إن حريست قود إن حريسته الله سوء الرحيم إن حريست قارك أهنا نحريسته شيخ رحمه الله تعالى كتاب كيسي وحكب الله مقع إلهي بس مروك بالله وحكو عمل فلي حديثك نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه ويري كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أرن كست مهم أه وبسم الله الرحمن الرحيم أن لقب اللابا ووحن بركة له ينوير نبي صلى الله وسلم وبارك عليه ولذلك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحي نوجي ليي شقة كست يا أرن والبا مهم بأه أن قبنا إنه إن نقب اللابا بسم الله الرحمن الرحيم wixii magaca ilaahay lagu bilaawdana way guulaystaan wayna barakoobaan magaca ilahay wixii lagu bilaabo sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu kaluu ku dayday qur'aanka kariimka ah liannahu maa min suuratin min suwari اlqur'aani اlkariim ilaa waqad bada'a allahu subxaanahu wa tacaala fiiha bismi اllaahi اraxmaan اraxiim ilaa suurata towba qur-aankana wuu ku dayday sheekhu raximah llahu tacaala maxaa yeelay qur-aanka suurad ku jirtaahi ma jirto ilaa ilaahay wuxuu ku bilaabay bismi illaahi اraxmaan اraxiim ilaa suuratu towba ma ahan basmaladani marka waxay iska leedahay axkaam ayay iska leedahay basmalada mar waxay noqotaa sunna marna waxay noqotaa xaaraan mar waxay noqotaa waajib marna waxay noqotaa karaahiyo basmalada mar waxay noqotaa sunna oo in bismi illaahi اraxmaan اraxiim aad tiraahid maray sunno tahay waxayna sunno tahay fii kulli amrin dii baalin wax kasta ee muhima markaad qabanayso shaqo kasta ee muhima markaad bilaabayso bismi illaahi اraxmaan اraxiim cuntaad cuni bismi illaahi اraxmaan اraxiim cabitaankaad cabi bismi illaahi اraxmaan اraxiim ku bilaab kitaabad akhrisan ood rabtaa kitaabka inaad daalacdo ama casharka aad ku ceshatid bismi illaahi اraxmaan الraxiim wax walba ee muhimba ah bismi illaahi الraxmaan الraxiim in lagu bilaabo waa sunno marna basmaladu waxay noqotaa xaaraan oo mar waxaa jirta diintu aysan kuu ogolayn oo xaaraanba diintu ay kaaga dhigtay bismi illaahi الraxmaan الraxiim inaad tiraahi xaaraan marka ay noqonayso waxaa weeye waa albidaayaة biاlbasmala calى اlmuxarami lidaatih shay sharcigu uu xaaraan ka dhigay in bismi illaahi الraxmaan الraxiim aad ku bilowdo shay xaaraana adoo samaynaya xaaraan tusaale ahaan waxaad dooni maal muslim inaad dhacdo isbaarad dhigan oo waxaad dooni qof muslimah inaad boobto xoolihiisii miskiinkii muslimkaa markaad dhacaysay bismi illaahi raxmaan raxiim ayaa tuuganimadii iyo dhaci iyo boobkii magaca ilaahayaan tuuganimada ku bilaabiyaa tiri xaaraan leanno macradka iyo booska aada dhigtay magaca ilaahay waa meel aan loogu talagelin meesha aada dhigayso magaca ilaahay waa meel aan loogu talagelin oo sharcigu uusan ogolayn in la dhigo ama qof muslimaad dooni inaad disho oo dhiiggiisii aada daadiso markaad dilaysaad leedahay bismi illaahi raxmaan raxiim qofkii muslimkaa markaad dilaysa bismi illaahi raxmaan raxiim xaaraan macaasidii inaad magacii ilaahay u adeegsato xaaraan muxaram lidaati marna basmaladu waxay noqotaa waajib marka basmaladu ay waajibayso waa marka salaada la tukanayo salaad kasta ee tukanayso haddii bismi illaahi raxmaan الraxiim aadan aqrinin oo basmaladii aadan faatixadii ka hormarin ma ansaxayso salaadaas ma ansaxayso haddii salaaddii markaad tukanayso aad ka bilowdo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin oo magacii ilaahay ba aad ka boodo salaadaasi baatil wey ma ansaxayso waajib wey marna basmaladu waxay noqotaa karaahiyo mar waxay noqon karaahiyo karaahiyo marka ay noqonayso waxaa weeye almakruuh lidaatih shay sharcigu karaahiye uu ku tilmaamay karaahiyadaa inaad bismi illaahi raxmaan raxiim ku bilowdo waa karaahiyo lama ogola tusaale ahaan kalmashyi fii naclin waaxid sharcigu wuxuu karaahiye ku tilmaamay uusan ogolayn hal kob inaad ku socoto adigoo awoodi kara labadii kob labadii kob adigoo awoodi kara dee adoo cagacag wada soco ama kobihii wada gasho oo cadaalad sameeyo labadii lugoodba kobihii u geli ama haddii kale cagacadee marka karaahiyada adigoo samaynaya ayaad bismi illaahi raxmaan raxiim aad ku bilaab bismi illaahi raxmaan raxiim ayaad ku bilaab karaahiyo wey waxyaala sharcigu karaahiyo uu ku tilmaamay inaad basmaladii karaahiyo yani aad ku aad ku bilowdana karaahiyoy noqon culimmada fuqahada waxay yidhaahaan agarkooda ama inta badan basmaladu mubaax ma noqoto lannahu shay marba haddii asalkiisu uu ahaa sunno mubaax ma noqonayo alaxkaamu alarbaca afartaas xugumay yeelan laakiin maray mubaax iska noqonayso culimmada intooda badan waxay leeyihin ma jirto basmaladu imaa inay noqoto waajib imaa inay noqoto xaaraam imaa inay noqoto karaahiyo imaa inay noqoto sunno axkaamta afarta ah ayay qaadan basmaladu alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allahaasoo rabbi اlcaalamiina caalamiintan dhan rabbigooda ahaa caalam waxaa la yidhaha kullu maa siwa allah waa wax walba oo ilaahay ka soo haray wax walba oo rabbi ka soo haray subxaanahu wa tacaala ilaahay isagaa rabbi u ah waxayna u hoggaansamayaan mashiicada ilaahay iyo awoodda ilaahay iyo awaamirta ilaahayaa ku fulaysa suu doonuna ilaahay ka yeeli waxay ilaahay ka soo haray yafcalu fiihim maa yashaau wamaa yuriid wuxuu doonu ilaahay ka samayn subxaanahu wa tacaala alxamdu mahadii lilaahi ilaahay ayaa mahadi u sugnaatay allahaasuu rabbi lcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa waxaa sheekhu kitaabkiisii mar labaad uu ku bilaabay xamdi ilaahay inuu mahad celiyo subxaanahu wa tacaala lannu xamdiga isagana xadiisaa ku soo arooray basmalada la mida oo nabigu salى اllahu waslm wbaaraka calayh uu ku yihi kulu amrin dibaalin laa yubda'u fiihi bاlxamdu lilaahi fahuwa abtar arrin kasta ee muhima oo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin aan lagu bilaabin waa waxaan baraka lahayn uu yihi nabigu salى اllahu waslm wbaaraka calayh wasalى اllahu allah u naxariisto calaa sayidinaa sayidkeennii allah u naxariisto muxamadin nabiy llaahi moxamed ahaa salى اllahu waslm wbaaraka calayh النبي النبي أها صلى الله وسلم وبارك عليه وآله النبي آل في سنة الله أن حريسته أهل كاسو الطاهرين النظيف كأها آل كي النبي صلى الله عليه وسلم والنظيف كأها إلهي هو أن حريسته وصحابته النبي صحابتي أصحابتي سنة الله أن حريسته أجمعين الأمانتم sheekha mar kale kitaabkiisii wuxuu ku bilowday nabiga salligiisa salى اllahu waslm wbaaraka calayh imtihaalan biqowlihi tacaala isagoo hadalka ilaahay ku dhaqmaya ilaahay uu yihi jala jalaaluhu in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima oo ilaahay subxaanahu watacaala bini aadamka dhan ilaahay wuxuu amray inay nabiga ku saliyaan salى اllahu waslm wbaaraka calayh marka sheekha kitaabkiisa si uu maqbuul u noqdo ilaahay u aqbalo una u barakoobo wuxuu mar saddexaad ku bilowday salligii nabigana salى اllahu waslm wbaaraka calayhi aalkii nabigu ku saliyey salى اllahu alayh wasalam iyo saxaabadii nabigana salى اllahu waslm wbaaraka calayh qaala اlqaadi qaaligii wuxuu yihi abu shujaacin abu shujaac ahaa abu shujaaca waa sheekha kunyadiisii kunyadii sheekha qaalina uu ahaa axmed ibnu lxusein axmedu ah axmed kaasoo ibnu lxusein xusein wiilkiisa ahaa xuseinkaasoo ibni axmed ah axmed wiilkiisa ahaa sheekhaasoo alasfahaaniy ee magaaladiisa loo nisbeeyey asfahaan magaaladiisa asfahaan loo nisbeeyey waa asalka awowayaashiisa iyo meesha ay ka soo jeedaan sheekha laakiin isaga sidaan soo marnay basruu ku dhashay asfahaan waxaa weeye waxay dhacdaa januubu dhahraan waa magaaladan dahraan la yihaahay caasimadda eeraan ay dhinaca koonfur ka xigtaa asfihaan waa dhulka eraani ku taallaa asfihaanku marka aabbayaashiis iyo awowayaashiis iyo asalkooda xagga ka soo jeeda laakiin isaga sheekha abushujaac wuxuu ku dhashay magaalada basra ciraaq uu ku dhashay laakiin de waaba isi saaran yihiin biciraaq iyo eeraan xuduuday leeyihin waa laba wadanoo isku dhegan oo isi saaran marka kalama fogaba meeshaan asfihaan iyo meesha uu ku dhashay sheekhu asfihaan waxaa weeye waa dahraan ay dhinaca koonfureed ka xigtaa caasimadda iraan oo dahraan la yidhaah dhinaca koonfurtay uga beeganto asfihaan raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariistee wuxuu yidhi sheekhu sa'alanii bacdu alasdiqaa'i saaxiibbada qaarkood ayaa waxay i weydiisteen xafidahum allahu tacaala ilaahay ha xifdiya saaxiibadeeya saaxiibadayaa waxay i weydiisteen yacni sheekha wuxuu inoo sheegay raximah اllahu tacaala kitaabkan marka uu alifayey ama uu qorayay inuusan isagu iska maagin laakiin codsi uu kitaabka ku alifay waa laga codsaduu leeyahy kitaabka dadkaa sheekha kitaabka ka codsaday ilaa yowmina haadaa ajirkoodii uu u socdaa lannu kitaabka in la alifo iyagaa sabab u ahaa sheekhana ajirkiisii lagama nusqaaminayo iyagana ajirkoodii dhinaca ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka siin ilaahay subxaanaه wa tacaala lannu khayrka waa laysugu yeeraa khayrka waa laysugu yeeraa waa laysku tirtirsiiyaa khayrka waa laysku booriyaa khayrka qofka caalimkaa waxaa weeye dee masalada markaas aada u baahan tahay ama casrigan hadda la joogo looga baahan yahay inaad ka codsato ajir aad ka heli matala sheekhow mowduuc fulaan noogala hadal bulshadaa u baahan ummaddaa u baahan sheekhow kitaab fulaan maa noo sharaxdi kitaab fulaan maa noo qorti haddii sheekhaa ilaahay uu ku hanuuniyo adiguna ilaa qiyaami saaca ajiraad ku lehda wixii meesha ka dhaca wixii meesha ka dhaca adiguna ajiraad ku lehda marka sheekhan alqaadi abushujaac wuxuu leeyahay kitaabkan saaxiibadeeyaa i weydiiyey inaan qoro sa'alanii bacdu alasdiqaa saaxiibada qaarkood ayaa waxay i su-aaleen asdiqaa waa jamcu sadiiq sadiiq lagu jamciyey asdiqaa sadiiq waxaa la yidhaha man yafraxu lifaraxika wayaxzanu lixusnika saaxiibka waxaa la yidhaha qofka marka aada nicmada iyo khayrka iyo barwaaqada aada haysatana kula farxaya oo horumarkaaga iyo barwaaqadaada ku farxa wayaxzanu lixusnika markii musiibada iyo tiiraanyada iyo dhibaatadu ay kugu soo dhacdana qofka kula murugoonaya oo kula danqanaya oo ay dhibayso musiibadaadu kaasaa waxaa la yidhaha sadiiq saaxiib la yidhaha cadowguna waa kaas cagsigiisa qofka cadowga waxaa weeye waa man yaxzanu lifaraxika marka aad faraxsan tahay oo khayrka iyo horumarka iyo nicmada ilaahay uu ku siiyo qofka markaa murugoonayo oo dhibaata iyo welwel ay la soo darsayso waxaa la yidhaha cadow xaasidna waa la yidhaha cadowna waa la yidhaha xaasidna waa la yidhaha walidalika waxaa la yidhaha alxasuud laa yasuud xaasid horumar ma gaaro alxasuudu laa yasuudu alxasuud laa yasuud qofka haddii qalbigiisa cudurka xasadka yacni uu ku jiro weligii meeshiisa ma dhaafo cudurkaas iyo balaayadaas weligii ma dhaafo weligii sayid ma noqdo weligii horumar ma gaaray alxasuud laa yasuud weligii ma hormaro xasuud marka cadowga ama xaasidkana waxaa la yidhaha man yafraxu man yaxzanu lifaraxik markaad faraxsan tahay qofka ka murugoonaya wayafraxu lixusnik markaad murugeysan tahana damaashaad markaa ku damaashaadaya ku farxaya musiiba markay kugu dhacdo kaasa waxaa la yidhaha cadow ama xasuud ayaa la yidhaha maxaasid sa'alanii bacdu اlasdiqaa saaxiibada qaarkeed waxay weydiisteen xafidahum اllahu tacaala ilaahay ha xifdiya waa u duceeyey sheekhu liannahu khayray ugu yeereen waxay ka codsanayaan waa khayr allah ha xifdiyo saaxiibadaas min kulli makruuh wax walba ay kahanayaan oo addunya aakhiraah oo dhiba allah ha ka dhowre allah ha ka xifdiye waxay su-aaleen cibaaradan waxaa ka cad sheekha saaxiibada uu ugu duceeyey allaha xifdiyo waxaa ka cad markaa inay noolaayeen markuu kitaabka qorayay dadkii kitaabka ka codsaday way noolaayeen markaa leannu hadday dhiman lahaayeen wuxuu ugu ducayn lahaa raximahum allahu tacaala allah u naxariistu dheh laakiin cibaarada qofkaas allaha xifdiyo qofka noola loogu duceeya allaha xifdiyo hebel allaha xifdiyo marka saaxiibadaa way noolaayeen xilligaa xafidahum allahu tacaala allaha xifdiyee waxay weydiisteen an acmala an ualifa acmal bimacnaa ualif an acmala inaan alifo mukhtasaran kitaab la gaabiyey inaan alifo kitaab yaroo gaaban inaan alifo ay weydiisteen mukhtasar waxaa la yidhaha maa qala lafduhu wa kahura macnaah waa kitaabka xajmigiisa iyo ereyadiisu ay yar yihiin macno badanna xambaarsan kitaabku markuu iska yar yahay laakiin macno badan uu xambaarsan yahay ayaa waxaa la yidhaha mukhtasar kitaabkaas mukhtasarkaa inaan alifo ayay weydiisteen mukhtasarkaas oo fi lfiqhi fiqhiga iyo axkaamta dhexdooda ku sugan mukhtasarkaasoo calaa madhabi alimaam imaamka madhabtiisa ku sugnaaday imaamkaasoo ashaaficiy ee awowgiis shaafici loo nisbeeyey sheekha awowgiisa shaafici la dhihi jiray shaafic sheekhu wuxuu leeyahay saaxiibadii waxay weydiisteen kitaab yar oo gaaban inaan qoro kitaabkaasoo fiqhiga ka hadlaya fahamka diinta kitaabkaasoo ku socda madhabkii imaamu shaafici madhabka imaamu shaafici ulajeedada ama ha la yidhaha madhab alimaam axmed axmed ibnu xambal ama madhab imaam malik ibnu anas ama madhab abi xaniifa kulligood waxaa weeye waa wax laga fahmay kitaabka iyo sunnaha nabiga sala allahu alayh wasalam laakiin madhabka macnihiisu yaan loo fahmin hebel waa madhabkiisii imaamu shaafici madhabkiisi marka laleeyahay aaraadiisii ma aha ra'yi uu aruuriyey ma aha wuxuu jeefkiisa ka keensaday sheekhuu ar aruursaday oo dadka uu diin uga dhigay ma ahan taas madhab macnihiisa waxaa weeye almustanbad min alkitaabi waالsunna waa wax laga soo qaatay kitaabka iyo sunnaha waاlijmaaci wاlqiyaas iyo ijmaaca iyo qiyaaska madhab intaasuu ku tiirsan yahay imaa inuu aayad ku tiirsan yahay imaa inuu xadiis ku tiirsan yahay imaa inuu ijmaac ku tiirsan yahay imaa mas'ale qiyaasa inuu ku tiirsan yahay afartaa kama baxo madhabku laakiin ma aha ra'yi la aruuriyey ma aha madhab imaamkaasoo ashaafici ee loo nisbeeyey awowgii shaafici la dhihi jiray leannahu sheekha isaga magaciisa waxaa la dhihi jiray moxamed imaam shaafici magaciisa moxamedaa la dhihi jiray aabbihiina waxaa la dhihi jiray idriis awowgiina waxaa la dhihi jiray cabaas marka waa moxamed ibnu idriis ibnu cabaas awowgiisa kalea waxaa la dhihi jiray cuhmaan awowgiisa kalea shaafic ahaa awowgiisa dambe ayaa shaafic ahaa ashaafici saasaa la yihi waa moxamed ibnu idriis ibnu cabaas ibnu cuثmaan ibnu shaafic marka ashaafici awowahaas dambe uu sheekhu yani loogu magac daray oo mashhuur caan uu ku noqday imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu ku dhashay magaalada khaza ee dhulkan falastiin ayuu sheekh uu ku dhashay boqol iyo kontonkii taariikha hijriga waa sanadkii uu dhintay abi xaniifa sanadkuu abu xaniifa dhintay uu imaamkuna dhashay isaguna imaamu shaafici raximah اllahu tacaala boqol iyo kontonkii taariikha hijriga ayuu dhashay sheekhu wuxuu qur-aanka xifdiyey isagoo da-diisu toddoba sano ay jirto uu qur-aanka xafiday imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu kaloo xifdiyey sheekhu raximah اllahu tacaala kitaabkan xadiiska ah la yidhaha muwadac oo imaamu maalik uu iska leeyahay isagoo da-diisu toban sano ay jirto toban jir isagoo ah kitaabkan xadiiska ahee weyn ee muwadaca imaam maalik uu alifay ayuu korka ka bartay alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala sheekha waxaa mufti looga magacaabay magaalada maka almukarama sheekhiisii muslim ibnu khaalid azanji ayaa yihi waad gaartay xilligii aada iftoolahayd ee cilmigii mufti laguugu magacaabi lahaa wuu kuu dhammaystirmaye magaalada muftigeedii noqo shan iyo toban sanuuna jiray sheekhu markaas mufti maka marka loo magacaabay innaga qofkeenna shan iyo toban sano jira banoonibuu iska cayaaraa banooniga kama maskax weyna banooniga iyo cayaarta iyo kama caqli weyna iyo maalaayacni iyo derbiyada inuu fadhiisto qofkeena shan iyo tobankii sano jira duurkaa laga soo celiya waa l war soo xaro banooniga ka soo xaro banooniga iska dah banooniga ka soo xaro war imaad cayaartaa laga celceliyaa oo deriska ha dhibin oo ummadda ha dhibin oo waalidka ha dhibin war soo xaro war guriga saacad fiican imaad habeenkii ha wareegin oo shan saac lix saac guriga hanagu soo garaacine war xilli hore imaad ayaa la yihaa imaamu shaaficina raximah اllahu tacaala shan iyo toban sano markuu jiray sheekhiisii muslim ibnu khaalid azanji oo markaa isaguna magaalada maka mufti ka ahaa aa yihi waxaan kuu idmay mufti inaad noqotid waadna gaartay oo yani asaasiyaadkii iyo cilmigii u baahnaa iftaha waad gaartay yiri soo shan iyo toban sano jira oo mufti noqday imaamu shaafici raximah اllahu tacaala imaamu shaafici wardigiisu wuxuu ahaan jiray hal khatmo maalin walbuu qur-aanka dhammayn jiray fii kulli yowmin khatmu lahaa imaamu shaafici bisha ramadaan markii la gaarana laba gooruu qur-aanka dhammayn jiray imaamu shaafici raximah اllahu tacaala maca annahu sheekha mashquulkiisa uu iska badnaa oo intaa casharo iyo duruus uu akhrinayo kutub uu alifayo wax qorayo ummaddii uu wacdinayo mujtamacii uu irshaadinayo ayuu haddana intaasoo wardi ah uu sheekhu akrin jiray raximah اllahu tacaala sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu geeriyooday laba boqol iyo afartii taariikha hijrigu markuu ahaa boqol iyo kontonkiina wuu dhashay laba boqol iyo afartiina wuu dhintay waa konton iyo afar sano ku dhintay waa da aada u yar wey cumri aada u yar wey konton iyo afar sano waa da-diisu waa yar iyadoo konton iyo afar sheekhu da-diisu yar tahay ayuu mala'a addunya wاlcaalama cilma wazuhda wawaraca wataariikha mushriqa adduunyado dhan wuxuu ka buuxiyey cilmi iyo khayr iyo barakaad iyo taariikhdiina baal dahaba uu ka galay soo konton iyo afar sano bis uu jira marka hadba waxay ku xidhan tahay aahaarta iyo raadadka wanaagsan ood reebayso waxay ku xidhan tahay inta aada waktigaaga ka faa'iidaysato waktigu ha dheeraado cumrigaagu ha dheeraado ama ha gaabnaato mar walbaba waxay ku xidhan tahay najaaxaaga iyo horumarkaaga iyo raadad wanaagsan inaad adduunyada uga tagatid in saacadaha aada kontaroosho wakhtigaagana aad ka faa'iidaysato laakiin waxba tarmayso cumri iska dheeraaday oon laga faa'iidaysanayn wax nafciyuu leeyahay malaha waxaa laga yaabaa adigoo labaatan sano ama soddon sano jira inaad ka baraka badatid ka waxqabad badatid qof maragtahay siddeetan sano jira haddaad saacadahaada aada ku bakhiisho oo wakhtigaaga si wanaagsan aada uga faa'iidaysatid calىa madhab imaam الshaafiعي raxmat اllaahi tacaala ilaahay naxariistiisii calayhi imaamka dushiisa allah yeelo naxariista ilaahay waridwaanuhu ilaahay raalli noqoshadiisiina imaamka dushiisa allah yeelo imaamu shaafici raximah اllahu tacaala mukhtasarkaasoo fii gaayati اlاkhtisaari soo gaabinta yoolka ugu dambeysay ah kitaabkaas mukhtasarka aho fii gaayati اlاkhtisaar soo gaabinta iyo yoolka ugu dambeeya fa sheekhu wuxuu leeyahay kitaabkan aan qorayo waa kitaab soo gaabin meesha ugu dambaysa aan ka gaari aadaan u soo gaabiyeyo wa nihaayat اlijaazi soo gaabinta mee yoolka ugu dambaysa ah soo gaabinta dhammaadkeeda ah wa nihaayat alijaaz soo gaabinta dhammaadkeeda ah meesha soo gaabinta ugu dambaysa ayaan gaarsiiyey yiri aadaan u gaabiyey kitaabka maxaan sidaa ugu gaabiyey kitaabka liyaqruba inuu dhowaado cala almutacalimi qofkii waxbarashada doonayay mutacalim maxaa loola jeedaa mutacalimka laba u qaybsamaa mutacalim bilquwati wa mutacalim bilficli mutacalim bilficli maxaa la yidhaha qofka ficil ahaan waxbartay oo sheekh noqday mutacalima la yidhaha qofka waxbartay mutacalim bilficli waa qofkii daraasadii inta badan ay u dhammaatay oo inta badan cilmigii akhristay mutacalim bilficli mutacalim bilquwatina maxaa la yidhaha yacni wuxuu awood uu u leeyahay inuu waxbarto laakiin cilmigii weli meel fiican kama gaaro waa bilbilaw bilbilaw marka kaasuu sheekhu ula jeedaa mutacalim bilquwa mutacalim bilquwana waxaa la yidhaha almuriidu tacalum qofka waxbarashada hadda doonaya kaasuu ula jeedaa liyaqruba si uu ugu dhowaado cala almutacalimi qofka hadda waxbarashada doonaya darsuhu kitaabkan akhrintiisii si ay ugu dhowaato ama damiirka darsi u celi mutacalimka darsuhu darsulmutacalimi qofka waxbarashada doonaya akrintiisu si ay ugu fududaato darsiga waxaa loola jeedaa alqiraa'atu cala sheekh yacni markii laga dhagaysanayo sheekhiisu uu leeyahay soo akri casharkii aan kuu akriyey soo akri markuu sheekhu leeyahay si u maaragtaahay wax khulaaso ah oo gaaban oo uu ka bixi karo oo uu fahmi karo ayaan rabaa inaan u qoro oon ugu talagalay liyaqruba si uu ugu dhowaado cala almutacalimi qofka waxbarashada doonaya darsuhu mutacalimka akhrintiisu si ay ugu dhowaato ay ugu fududaato laakiin haddaad ku fasirto mutacalim qof wax bartay de waxbuuba bartay muxuu kitaabkan ka rabaa aa imanaysa waaba bartay ninkaas cilmiga waa bartay waxaa loola jeedaa mutacalim muriidu tacalum qofka doonaya inuu wax barto wayasula si uu ugu fududaado cala almubtadi'i qofka cilmiga bilaabanaya xifduhu xifdu lkitaab kitaabka xifdintiisu si ay ugu fududaato waxaan kaloo kitaabka usoo gaabiyuu sheekhu leeyahay qofka doonaya kitaabkan inuu xafido sidii qur-aanka uu xifdiyo waa xifdin karaa lannu kitaab gaaban kitaab gaaban wey ciddatu safaxaad dhowr warqadood uu ka kooban yahay ma weyna ma dheera ma badna marka waxaan ugu talagal u leeyahay qofka doonaya inuu kitaabkan xifdiyo in xifdigu uu fududaado waan ugira inaan badiyo ayay i weydiisteen saaxiibadii waan ugira waa cadfun calىa an acmala an acmaladaasaan ku cadfaynaa sa'alanii bacd اlasdiqaa waxay i weydiisteen an acmala inaan sameeyo mukhtasaran wa an ughirana way i weydiisteen halkaasuu ku cadfanya wa an ughira inaan badiyo fiihi fi lmukhtasari kitaabkan la gaabiyey dhexdiisa inaan ku badiyo min ataqsiimaati qaybinyaal lilaxkaami alfiqhiyati axkaamta fiqhiga qaybahooda inaan ku badiyo yani axkaamta fiqhiga inaan qaybaha fiqhigu u qaybsamo inaanan waxba ka soo tegin tusaale ahaan sheekhana raximah ullahu tacaala su-aashaa la weydiiyey wuu uga jawaabay kitaabka dhexdiisao kitaabka alabwaab alfiqhiya oo dhan waxba kama tegin fiqhiga wuxuu u qaybsamaa afar qaybood afartiiba sheekhu uu sheegay qaybtii cibaadaadkii uu sheegay qaybtii beecii oo mucaamalaadkii ah sheekh uu ka hadlay qaybtii axkaam اlusri axkaamtii qoyska oo nikaaxa loo yaqaan nikaaxana sheekhu uu sheegay qaybta jinaayaadka loo yaqaan ama jaraaxada loo yaqaana sheekhu uu ka hadlay afartaa rubac oo fiqigu u qaybsamo waxba kama tegin baynamaa kutubtii aanu soo marnay kitaab afartaas ka hadlayay shantii kitaab kuma jirin kutubta aan soo marnay afartaba kitaabkan uu ka hadlay qaybtii cibaadaadka beecii oo mucaamalaadka loola jeedo iyo qaybtii nikaaxa axkaam اlusra ah iyo qaybtii jaraaxada oo maaragta jinaayaadkii iyo dhibaatooyinka bini aadamka kala dhex gaaraya kulli qaybahaasoo dhan uu ku sheegay sheekh waxasri lkhisaali xaaladaha soo koobidoodana inaan ku badiyo xaaladaha soo koobidooda inaan ku badiyo yacni xaaladaha wuxuu la jeedaa sheekha masaa'ilka inaan soo koobo markaan mas'ale ka hadlayo si dadku ay u fahmaan masalada masale walba inaan sheego tirada ay ka koobanta tusaale ahaan waxaa ka mid a sheekhu wuxuu dhihi doonaa markii weyseqaadka uu ka hadli doono furuud اlwuduuءi sitatun weyseqaadka waajibaadkiisu waa lix wuu ku soo koobi sunooyinka markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay sunan اlwuduء cashara weyseqaadka sunooyinkiisu waa toban biyaha markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay almiyaahu alatii yajuusu biha tadhiiru sabcu miyaah biyaha lagu dahaaro qaadan karo waa toddoba biyo toddoba biyaa jira oo lagu dahaaraqa yacni wax walba tiradoodu kuusoo koobi wax walba si aad u fahamto yacni casharka sheekhu uu ku akrinay leannu casharka markii tiradiisa iyo waxa uu ka kooban yahay lagu koobo fahamku waa u degdegahaya marka maskaxdu si fudud ayuu u fahmi marka xasri alkhisaal saas ula jeedaa xaaladaha mas'alooyinka inaan soo koobo faajabtuhu bacdu اlasdiqaa saaxiibadaas qaarkood waan ajiibay waa ka yeelay codsiga ay ii soo jeediyeen waan ka ajiibay waan ka yeelay ilaa daalika dalabkaas dalabkaasaan ka ajiibay daaliban xaal aan ahay mid dalbanaya lihawaabi abaalmarin ilaahay ka dalbanaya oo marka aan saaxiibada aan kitaabkan markay qor yidhaaheen aan ka aqbalay ma aha inaan weji ku raadsanayo kitaabka oo bini aadamka iyo khalqiga aan weji uga raadsanayo ma aha ilaahan ajir uga rabaa ajir ayaan ilaahay uga rabaa raaqiban xaalaan ahay mid ka dalbanaya ila اllahi tacaala ilaahay xaggiisa fi tawfiiqi waafajinta aan ka dalbanayo lisawaabi sida toosan uu iwaafajiyo waxaan ilaahay ka codsanaa uu leeyahay oon ka dalbanaa sheekhu sida toosan in ilaahay ugu aadiyo oo u iwaafajiyo maxaa yeelay innahu ilaahay calaa maa ayo ladii ka yashaa uu doonayo qadiirun ilaahay wuu awoodaa wax walbuu doonayo ilaahay isagaa awooda wa bicibaadihi addoommadiisana ladiifun ilaahay waa u dhimriyaa waa u turaa ilaahay addoommadiisa khabiirun waa alle xogtooda og addoon walba xogtiisa iyo waxa uu ku dhaqaaqayo waxa qalbiga uga jira iyo waxa uu samaynayo addoon walba xogtiisana ilaaha og subxaanaه wa tacaala wallahu subxaanaه wa tacaala aclam